الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdين وبعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii xisnulmuslim waxaana ku dhex jirnay yarxamuk llah waxaana ku dhex jirnay adkaartii oo qofku markuu seexanayo uu akrinayey oo uu ilaahay ku xusayay subxaana wa tacaala waxaan soo akrinay xadiidkii baraa binu caazib oo uu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam markaad seexanayso waxa weeyaan aqri adkaartan allaahuma aslamtu nafsi ilayka wa fawadtu amrii ilayka wa wajahtu wajhii ilayka wa alja'tu dahrii ilayka raqbatan warahbatan ilayka laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayka aamantu bikitaabika aladii anzalta wa binabiyika aladii arsalta xadiidkaas marka bidaayadiisa saddex faa'iidoo muhiimaha ku jirtay dhexdana faa'iido muhiimaha uga jirtay aakhirkana laba faa'iidoo kale uga jirtay marka awelka wuxuu ka bilowday nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi idaa atayta madjicaka fatawada wudu'aka lisalaati huma dajic calaa shiqika alayman waquul saddex faa'iidaa ku jirta marka wuxuu nabigu ku yidhi markaad tagto meesha aad seexaydo weyse qaado sida salaadii oo kalena usoo weyse qaado halkaas waxaan ka qaadanaynaa sunnada ah qofku inuusan seexan isagoon weyse qabin waxaa sunnaa oo sunnadii nabiga ah sala allahu calay wasalam qofku markuu seexanayo weyse qaato waxaa dhacda inaad sidaas ku dhimatoodan naftuba dib usoo laaban marka dahaaro ku dhimo oo seexo markaad seexanayso markaad seexanaydo weyse qaado sunnada labaad waxa ay tahay calaa shiqika alayman dhinaca midigta u seexo nabiga sala allahu alay wasalam midigta u seexuu yidhi weliba gacanta midigtahu barka jira nabiga sala allahu alay wasalam waana soo marnay sunnada saddexaad maxay tahay adkaartan in la akriyo saddexdaas faa-iido awelkay kaga jirta xadiidka dhexda xadiidka waxaa ku jirtay baraa wuxuu yidhi markii nabigu ii meerinayey adkaarta ayaan waxaan idhi markuu nabigu yidhi wa nabiyika aladii arsalta aan waxaan idhi wa rasuulika aladii arsalta wa birasuulika aladii arsalta lafdigaasaan ku bedelay yidhi markaasaa nabigu yii yidhi wa nabiyika aladii arsalta nabi dheh anuu nabiyan ku idhi marka sababta nabigu ugu diiday waa maxay sala allahu alay wasalam rasuul waxaana la ogsoon yahay nabi iyo rasuul waxa weeyaan rasuulkaa sii sareeya oo nabi ka rasuul kastaaba nabi waaye laakiin nabi kasta rasuul ma aha laba arrimood ay sheegaan culummadu sababta u radiyey ma marka koowaad takraar ayaa arrintu iska noqon lahayd faa'iido cusub ma noqoteen dii la yidhaa moogtahay waa nebiyika nabigaagii alladii arsalta nabigaasoo markaas kadib haddana rasuulka aad ka dhigtay laba macnaa laga faa'iiday markii hore nabiyu ahaa nabigu sala allahu calayh wasalam ilaa nabi maxamed sala allahu alay wasalam markii hore nabiyaa laga dhigay oo suuratu iqra iqra bismi rabbika aladi ayaa nabi looga dhigay kadibna rasuula laga dhigo mudathira rasuul looga dhigay yaa ayuha almudathir qum faandir aayaddaasa looga dhigay rasuul marka takraara ku jiri lahaa haddii la dhihi laha wa birasuulika aladii arsalta laakiin wa binabiyika aladii arsalta laba macnay kala kala noqonaya sidaas waa ugu diiday nabigu taas waa culummadu waa yidhaahdeen tan labaad waxay yidhahdaan culummadu adkaarta oo allah lagu xusaya waa tawqiifi qofku xataa lafdigii nabigaa la raba allah in lagu xuso ee lafdigii xataa macnihiisa lama rabo lafdigiyaa la raba labadaas faa-idaba culamadu way ka sheegaan xadiidka nihaayadiisa aakhirkiisa waxaa ku jirtay fa in mita min laylatika mita cala alfitra wajcalhuna aakhira maa taqulu laba faa-idaa ku jirtay nabiga wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam haddaad adkaartaas akrido waa adkaartii ugu dambayda o ahayd allahuma aslamtu nafsi ilayka ee habeenkaas aad dhimato waxaad ku dhimanaydaa islaamnimo waa faa-iido weyn waxa qofka muuminkaaba uu leyla naara ilaahay u tuugayaba waa ilaahu khaatimada iyagaajiyo islamnimo igu dil marka waxaa ku socotay waxaa ku jirtay aakhirka fa in mita min laylatika mita cala alfitra islaamnimaad ku dhima marka waa faa-iido weyn oo qofka muuminka wax uu u hiloobo oo naftiis u kacdo ah waxa weeyaan waxaa kaloo aakhirka ku jirtay wajcalhuna aakhira maa taqulu wax afkaaga ka soo baxo wax ugu dambeeya ha noqoto ducadaan taasna waa faa-iide kale qofka waxa ugu dambeeya carabkiisa kasoo baxa inuu adkaartan ka dhigo ousan sheeko iyo wax kale midna ka dabamarin xataa waxyaalihii kaleu akrisa lahaa waa inuu ka hormarsado laakiin tan ugu dambaydo marka fawaa'idkaas oo oo ah waxa weeya lixda ah ayaan xadiidkaasna rabnay inaan ku baraarujinin adducaau baryadiiu ilaahay qofku ku bari lahaa idaa taqallama markuu gadgadoomayo leylan habeenkii qofka muuminkaa saacad walba ilahay xusaya xataa habeenkii markuu gadoomayo dhinac markuu inta u jiifo uu rabo dhinaca kale inuu u seexdo oo uu isgadinayo maahan sida dameerkii inuu iska dhinac kale iskaga gadoomo lama rabo waxaa la rabaa qof cabdi ilaahay ah oo addoon allah inuu yahay oo saacaddaas uu isrogayo ilaahay xuso u fiirsada saacadda uu dhinac inta ka gadoomo dhinac kale u seexanayo saacaddaas waa inuu ilaahay xusaa muxuu leeyahay wuxuu leeyahay laa ilaaha ila allahu alwaaxid alqahaar rabu asamaawaati waalardi wamaa baynahuma alcaziizu algafaar uu leeyahy laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane wax macbuud ah oo la caabudo cibaado loola qasto oo cibaadada xaq ulahu ma jiro ila allahu allah maahane allah unbaa in la caabudo xaq u leh in alla inta kaloo la caabudo tiradii ka bateen laakiin gardaraa lagu caabuda oo cibaadada ma mudna allaha alwaaxidu keligiisa ayaa cibaadada xaq u leh allaha alqahaaru qasbida badan oo shayga uu iraadadiisa kowniga ku doono siduu u doonay u dhici cidduu doonu cisayn cid dulay kartaa ma jirto cidduu doonu dullayn cid cisay kartaa ma jirto waxa asagu uu iraada kowniya uu doonay sidaasay u dhacayaan isbedeli mayaan allaha alqahaaru qasbida badan oo addoommadiisa ku qasba waxa uu doono allahaasoo rabu samaawaati waalardi ciralyaalka iyo dhulalyaalka khaaliqii abuuray ah iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxayda allah alcasiizu haalibka ah casiis waxa lahaha axadka wuxuu doonaa soconaya ilaahay wixii asagu doonaa waa meel maraya waan soconayaan wax soo celi karo ka hor imaan kara male wixii uu doono waa soconaya casiis waa midka haalibka shayga uu doonay wuu socon laakiin addoommada kale waxay doonaan oo ay ku fakeraan is yirahdaan waxaasu hayniin hirgaleen qaybna ilaahay wixii uu doonana waa u hirgelayaan waxaan alla dooninna u hirgeli mayaan laakiin allah wax alla wuxuu doonaa waa siduu u doonay way soconayaan marka casiis waa alla haalib ah oo wax ka qaalib noqon karo oo arrintiisa jooji kara aysan jirin allaha alghafaaru dembi dhaafidda badan xadiidkaas waxa weeyaan waxaa warisay caaisha bintu abibakar asidiiqa radia allahu canha ducaaulfazaci argagaxa ducadiisa fi nawmi hurdada dhexdeeda lagu argagaxo iyo waman qofkii buliya lagu imtixaanay bilwaxshati cidlo halkaanna waxaan ku baranaynaa ducada uu ku ducaysanayo qofka hurdada kusoo naxa dadka hurdada kusoo naxa oo dad waxaa jira markay saxdaan wuu soo naxin waxbuu dareemin cidlo ama cabsi ayuu dareemi ama murugo ducaaulfazaci argagaxa ducada looga ducaysto fi nawmi hurdada dhexdeeda lagu argagaxo iyo waman wa ducaai man qof ducaduu ku ducaysa lahaa buliya lagu imtixaanay bilwaxshati waxshada waa maxay saddex macna baa lagu fasiraa bilwaxsha waxaa lagu fasira alham murugada qofka murugo lagu imtixaanay waxaa kaloo lagu fasiraa alkhalwa cidlo wuxuu dareemi cidl cidlo inaan wax la jooga la erg camal waxaa kaloo lagu fasiraa khawf cabsi saddexda macna waa lagu fasiraa alhamu walkhalwatu walkhawfu marka iyo waman qofkii buliya lagu imtixaanay bilwaxshati cidlo ama murugo ama cabsi muxuu ku ducaysan qofkaas hurdada kasoo naxaya wax kasta oo dhibahoo dareemayda diinka alla dawadiisa dhex taalla sidaanuu ku ducaysan nabiga loo sheegay sala allahu calayhi wasalam waxa weye nabiga sidaan inuu ku ducaystu sheegay wuxuu leeyahay acuudu waxaan magangelaa bikalimaatillaah ilaahay kelimooyinkiisa waa asmaada ilaahay iyo sifaadda ilaahay acuudu waxaan magangelaa bikalimaatillahi ilaahay kelimooyinkiisa kelimooyinka ataamaati dhammayska tiran min qadabihi ilaahay caradiisaan ka magangelaa wa ciqaabihi ilaahay ciqaabkiisan ka magangelaa wa shari cibaadihi addoommadiisa shartooda ilaa waxa murugada iyo walwalka iyo dhibka ku keenaya waxa weyan waa addoommada sharka imaanayda aad dhici karta inay tahay ama ciqaab alle inay tahay dhacdo intuba way dhici kartaa marka ilaahay ciqaabkiisan ka magangelin wa shari cibaadihi addoommadiisa shartoodan ka magangelin wa min hamazaati shayaadiini shaydaanada waswaasyaalkoodan ka magangelin hamazaat maxaa la yihahda hamazaadka sida uu yidhi almubaarak kafuri tuxfatulxawadiga waxa weeya nazaqaat waa lahaa nazaqaat nazqa waa shuqaynta neefka geela markaad wado ul aad seeto gadaal usha marmara qofka oo aan rabin neefkii inuu socdaan wuu rabaa inuu dilana ma rabo qofka aan rabin neefka inuu iska dilo inuu neefkii socdaan rabo ushuu ku mudin gadaal uga mudib sa inuu socduu rabaa mogta nazqa waa saas hadaad maqasho marka waswaaska waxa weeyaan hamazaadka waxa lenaha nazaqaadka shuqaynta shaydaanku dadka waa shuqeeya si uu macaasida ugu kiciyo nazaqaad weeye hamazaadka waxaa kaloo la yihahdaa khataraadka waxyaalaha qulubta kusoo dhacana waa la yidhaha hamazaadka khataraadka waxaa qulubta kusoo dhaca wasaawista iyo khabaraadka waa isku macno marka waxa weeyaan waa nasaqaadka iyo khadaraadka iyo wasaawista qulubta kusoo dhacaya oo uu qofku kuwas qofka uu ku shaqaynayo inuu macaasi ku dhaco waxaa kaloo la yidhahdo wa ilqaa'im alfitnata waalcaqaa'id alfaasidata fi lqalbi iyo dadka inuu ku rido fitno iyo caqiidooyinka faasidka inuu qulubta ku rido taasaa la yidhaha hamazaatu shayaadiin marka wa min hamazaati shayaadiin shayaadiinta waswaasyaalkoodan ilaahay ka magangeli waswaasyaalkooda amase waxa weeyaan shayaadiinta waxa weeye shuqayntooda ay xumaynta igu igu wadaayaan o igu shuqaynayaan shuqayntooda wa an yaxduruuni inay shayaadiin ii yimaadaan ilahan ka magangeli shayaadiin inay ii yimaadaan ilahan ka magangeli saas weeye diinkii nabigu sala allahu alay wasalam ka waran kuwa wax yabareeye oo waxa weeyaan yabarada isticmaala iyo fiqburaalaha iyo waxa weeyaan waa taqaanaa shayaadiinta u yeeranaya waxa weeyaan xoolay u diyaarinaya markaas l hebelow kaalay oo hebelow kaalay oo hebelow kaalay kun shaydaan u yeeri markaasuu leeyahay waa kana neefkaaga waa kan hantidaadi waa tan caafimaadkaaga waa in la arka cudurkaaga waa la arkay qofkan xanuunkii waad soo qabatay aniguna markii uu ii yimid wankeenaan idhi madow waa uu keenay waa nooga qaaday cadkiiyo siida uu leey ilaa awel baa saa ku diray ha wax alla waxaas maogta calanleyda waxa weya dadkii shayaadiin adeejinaya dadkii soo qabqabtay leeyi qofkii waa soo qaban kadib calanlahiyaa loo keeni calanluhu awalba shayaadiintan isaga soo diray waxa weeyaan wuxuu leeyahay wan sidaasa iyo lax sidaasa keen neefkii marku qaad u leeyahay de waa nooga qaadaye marka waa nooga qaadaye siida oo ka fog ka war marka qofkaasu dariiqii nabiga maku jooga salawaat ullahi wasalam alay kuma joogo fiiri wa an yaxduruuna ilaahan ka mangala shayaadiin inay ii timaado saasaa nabigu baray dadka sala allahu alay wasalam marka shayaadiin ha u yeeran ha magan gelin ha ku tiirsan jaahiliyadii kufaartii hore ayaa magan geli jirtay jinniga wainahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni ya waxa weeyaan koox ragga ka mid ah ayaa koox jinniga kamida magan geli jirto alla yidhi maxay wax ma u tareen fazaaduhum rahaqan cabsi iyo welwelay u siyaadiyeen marka jinni ha magan geli xadiidkaas cabdullahi bni camar ibni caas ayaa wariyey radia allahu canhu maa yafcalu wuxuu samaynayo man ra'aa qofkii arka alru'ya ru'yo aw ilxulma ama qarow qofkii ru'yo feecan arka ama qarwo isku qarwo oo waa maxay xulmiga xulumka waa waxa xun inaad ku qarowdo ru'yadana waa waxa feecan a ru'yadu waa waxa feecan ma garatay qarowgana waa waxa xun waa waxa xun marka qofku hadduu arko wax feecan muxuu samayn hadduu waxun arkase muxuu samayn marka waxaad moodaa shiiku wuxuu iskugu geeyay xoogiisa waxyaalaha xunxun qofka ku qaruwa sida uu yeeli laha shan arrimoodaa laga rabaa qof walba u fiirso haddaad wax dhibaataa ku qarowdo ood habeenkii ku qarowdo shan arrimoodaa laga rabaa dariiqa sunnada nabiga waa shan dhibaataad ku qado dad iyadoo wax gubanaya cadow cudur balaayooyin dhacaya adigoo wax kugu dhacayaan dadaad jeclaba oo la dilay ama dhimanaya wax oo dhibaatahaad ku qarowda shan arrimoodaa lagaa rabaa shantaba kitaabkaa kuu dhigi ru'yo fiican haddaad aragtana hal arrimaa lagaa rabaa fiiri wuxuu yidhi maa yafcalu wuxuu samaynayo man ra-aa qofkii arka alru'ya ru'yo ru'yadu waa waxa fiican awil xulma ama qarow qarow macnaha waxaan fiicnayn qofkii ku ru'yooda waa yanfuthu waa tufin can yasaari bidixdiisa halaatan saddex koor horta dhinacaan bidixda shaydaanku dhanka bidixdu ka yimaada sababtoo shaydaanku waa xumaanlow xumaantana bidixda xaggeedii ka timaada madan ko tan kaleeto dhinaca bidixda wuxuu uga imaana mataqaana dhinaca bidixda wadnihiya ku jira soomaa wadnuhu rabaa qalbiguna rabaa inuu wax ku afuufo baalkan shaydaanku dhankan bidixda wuxuu uga imaana soo bidixda wadnihii kuma jiro wadnaha halkuu ku jira soo dhankan bidixda kuma jiro halkaas bidixdahu ku jira marka dhankan bidixdaa shaydaanku ka yimaada si uu wadnaha wax ugu afuufo marka dhanka bidixdaa horta shaydaankaas si aad u dulado saddex koor u tuf horta nafdi maxaa la yidhaha nafdi iyo nafki iyo tafli aa jira tafli waa candhuuf in la tufo nafdigana nafkina waa afuufid nafdigu muxuu yahay waa afuufid oo candhuuf yaru la jirto ama aan waxba la jirin naaf kaliya ah labadaba waa noqota ayaduna nafdiga nafdi waxa weeye nafahaati firi nafdi waa maxay waa nafki macahu riiqun qaliil waa a afuufid oo candhuuf yaru la socoto laakiin tafliga candhuuf waa inay la socoto waa laazim hadii la yidhaha tafala soo ma jeedid marka candhuuf yar ugu dar haddaa rabto wejiga uga tuf saddex goor horta ko wax tilaabta koobaada lagaa rabo sunadii nabiga ah sala allahu alay wasalam yanfuthu waa tufin can yasaari bidixdiisa halaatan saddex ko labo yastaciidu billah ilaahayuu ka magangelin min ashayطaani shayطaanka iyo wa min shari maa shay shartiisa ra'aa uu arkay halaaa maraad saddex mar saddex maruu leeyahay acuudu billahi min ashayطaani اrajiim wa min shari maa ara ilaahay baan ka magan galay shaydaanka iyo waxaan arkay shartooda saddex gooru ku celina acuudu billahi min ashayطan اrajiim wamin shari ma ara acuudu billahi min ashayطan اrajiim wamin shari ma ara acuudu billahi min ashayطan اrajiim wamin shari ma ara saddex gooru ku celin waa laba tilaabo muhiima soo maahan tan saddexaad laa yuxadiثu biha axadan qof u sheegi ma hal qof u sheegi ma u fiirsada bilahi calaykum waxun qofkii arka nabigu muxuu dadkii sunadiisi maxaa ah inuusan qofna u sheegin xadiidka nabiga saas ugu jirtay nabiga sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan qofkii arka waxun nabiga wuxuu yidhi man faidaa ra'aa axadukum ma nabigu wuxuu yidhi wa in ra'aa maa yakrahu saas u ahaa wain ra'aa maa yakrahu wax uu necebya hadduu arko falaa yuxadith bihi yuusan qofna u sheegin fiiri falaa yuxadith bihi saas uu nabigu yidhi sal l ka waran marka qofkii arka hadda maxaad samayn adoo sunada sidaan u bartay dad aragto waxa weeyaan odayaa xalay lala soo hadlay wuxuu yidhi xalayaan riyooday balaayo weynaa dhici doonta col iyo abaaraa soo socota marka waxaa la yidhi si looga badbaado afartan ariya hala gawraco iyo rati madow ka waran maxaad leedahay ha hala gawraco si looga badbaado sidii looga badbaadi lahaa miya may sida looga badbaado waa in inaan la sheegin soo maha laba arrimoodaad ko hortaa rabaa inaad faa'iido marka koobaad waxa xunu halkay ka yimaadeen masaladaasa horta muhiim aheyd shiiku inuu sheego arrinta muhiimka waxay aheyd inuu arrintaas sheego xadiiska inuu dhamaystiro oo xadiiskan wuxuu tamaamkiisu wuxuu ahaa alru'ya min allah ru'yada fiican alla xaggiisay ka timaadaa waalxulmu min ashayطaan qalowga iyo waxaan darana shaydaan xaggiisay ka yimaadaan oo dadka qasaya oo argagax gelinaya masladaas waa muhiim soo ma jeedaan alru'ya xadiidka waxa weeyaan lafdigiisa waxa weyan alru'ya min allah ru'yadu alle xaggiisay ka timaadaa waalxulmu min ashayطaani qalowguna shaydaan xaggiisu ka yimaadaan horta lafdigaas waa inu qofku haystaa marka marka laba arrimood ayaad waxa weyn halkaas ka faa'iiday waxaa leedahay horta haddii lagula soo hadlay oo wax laguu sheegay ilahay xaggiisa lagaalama soo hadlayna shaydaana kula soo hadlay arrintaas waa inaan shaki kaa gelin ko tan labaad ilaahayna waad khilaafto markii shaydaanku ku soo weeraray inaadan sheegin ayaa rasuulku ku amray soo maahan allah iyo rasuulna waad khilaaftay marka waxaad leedahay nin caasiya oo allah iyo rasuul khilaafaad tahaye ilahay u toobadkeen laakiin wan madow iyo sax madow midna kaa dhegaysa mayno ma garad marka labadaas arrimood waa muhiim sababta xadiidka labadaa lafdina waa inaad taqaanaa marka koowaad alru'ya min allah waalxulmu min ashayطaan horta taas wey tan kaleeto haddii shaydaanka aad ogaatay inay xaggiisa ka timaado waxa xun sida loo daweeyana nabigiyaa sheegay sala allahu calayh wasalam oo nabigu wuxuu yidhi koow qofku markuu arko fa idaa ra'aa axadukum shay-an yakrahu shay uu dhibsado markuu arko falyanfud ha tufu can yasaarihi bidixdiisa halaaa maraatin saddex mar hau tufu idaastayqada markuu dada ka kaco waliyatacawad billahi min sharihaa ilaahayna ha ka maan galo weliba nabig wuxuu ihi fa inahaa lan taduraw hadduu saas yeela dhibi me dhici mee dhibaatadii u ka cabsado ka waran bilahi calaykum dariiqa marka looga badbaadaa sharta shaydaanku kuusoo sheegay sida looga badbaadaa ma in warkiisii la yeelaa shaydaanka maya sidee looga badbaadaa inaad saddex goor dhinaca bidixdaa candhuufuga tufto shaydaanku xunkaa kuu sheegay marka saddex goor u tuftana saddex goor ilaahay ka maan gasho shaydaanka iyo sharta aad ku ru'yootay labadaba sow laba ma ahan saddex waxa wey sida nabigu yidhi inaadan qofna u sheegin sow ma ahan afar waa kana yataxawalu waa inuu isku gediyaa can janbihi yataxawalu waa inuu iska gediyaa can janbihi dhinaciisa alladii dhinacii kaala kaana caleyhi uu ku sugnaa dhinacu u jiifay maahane dhinac kale waa inu seexdaa dhinac u jiifay maahane dhinac kale waa inuu seexdaa waa tafaaul waa waxaa la tafaaulanayaa wixii murugaad ku ruyootay ilahay inuu farxad kuugu bedelo haye xadiidka qeybtaas horeeto xadiidka qeybtaas hore abuqataada ayaa wariyey qeybtan dambena jaabir ibnu cabdillah ayaa wariyey in dhinaca kale loo saxo shan yusali waa yaquumu waa istaagaa yusali waa tukanaa in araada hadduu rabo dalika arrintaas ta istaaga laba ragcoo sunna inu iska tukado xadiidkaas laba ragca in la tukadana abu hurayra wariyey ma garad shantaas arrimood ayaa laga rabaa qofkii balaayo ku ru'yooda maxaa soo haray qofkii wax fiican ku ru'yooda ma sheegin sheiku wax fiican qofkii ku ru'yooda xadiidka way ku jirtay nabiga sala allahu alay slam wuxu yidhi alru'ya saalixa min allah ru'yada wanaagsan alle xaggiisay ka timaadaa fa idaa ra'aa axadukum maa yuxibu qofka idinka mida markuu arko wax uu jecel yahay falaa yuxadid bihi ilaa man yuxibu yuusan u sheegin ilaa qof jecel maahan fiiri waxaad ku ru'yootay wax fiican wax aad wanaagsan aad ku ru'yootay hal shardi bisa laga rabaa qof waxa weeyaan ku jecel oo wanaagsan qofaan hayna iskaga sheegin sababto a waxa dhacda inta kaaga fasiro qof cadow inta u sheegto wax daran inuu kaaga fasiro ay saas kaa noqoto ru'yo fiicanaad ma haysad inuu kaa qasaa dhacdo marka qof fiican oqoon iyo alla kacabsi aad u malaynaydo naasix ku aho ku nasteexaynaya qofkaas u sheego ha kuu fasire labadana ru'yadu sida lagu fasiray noqotaa dhacdo marka ru'yada fiican intaas bisa laga rabaa adiga hal arrimood qof aan ku jeclayn ha iskaga sheegin qof wanaagsan oo ku jecel u sheeg ru'yada xunna maxaa lagaa rabaa haddaad ku ru'yooto ru'yo maahan waa qarowe maxaa lagaa rabaa imse arrimooda lagaa rabaa shan arrimooda lagaa rabaa waa hurdaysaa shanaa lagaa rabaa saddex lagaama rabo shan wey marka arrintaas ilaahay maal iskale sunnadaas ay qofka haysta waxa weeyaan dadkan waa xalaa laygu soo dheelmaday iyo xalaa layla soo hadlay ulama tegi karaan laakiin dadkan sunnadii nabiga ka jaahilka dadkaasay la ag taagan yihin maalin kasta waxaad arkaysa meel xoola lagu qarayo lala leeyahay xalaa hiblaaye lala soo hadlay xalay hebela lala soo hadlay xalay hiblaayaa tir waa la ii yimid qaarkood waa kasii darayn waxay leeyihiin waxa weeyaan habeen hore ha la ii yimid waxaa la yidhi dadka balaayaa kusoo socota u sheeg waxa weeyaan intaas xoolaa ha qaleen shan jaamac ha akristeen waxa weeyaan kun yaasiin ha la akriyo taasaa laysoo yidhi ha xalay marka ma sheegin markaan sheegi diida xala lay ceejiye ceegaa laygu dhegay markaasaa la yidhi waxaad u sheegi weyda dadka uga qarida fiiri shaydaan wax ceejinaya ma qayr wax khayr laha ma khayr laha dadka hurda intuu imaada ceejiye waxaa ceejinaya dadka waa shaydaan nabigaa noo sheegay sala allahu alay wasalam waxaa xun shaydaan xaggiisa ay ka yimaadaan marka ilaahay uga baqa waxaas waxa weeyaan shaydaana marka hore ka yimaadeen marka labaadna qaabka looga badbaado waa inaan la sheegin in la sheego waa qaabkii lagu halaagsami lahaa asbaabtii balaaya ku dhici laheed waa midaad ka shaqaynaydaan oo ah inaad shaydaan adeecdaan oo wuxuu inin amre iyo waxyigiisi qaadataan acuudu billah waxyu shaydaan dad u hogaansan ka waran oo u dhega nugul xasbuna allah wa nicma alwakiil ducaau qunuut lwitri halkan waxaan ka gelaynaa salaatuleilka ragcada ugu dambayda salaatuleilka ragcada ugu dambayda witra layihaha witrkaas markaad tukato qunuudka lagu qunuudo ducadii lagu ducaysa laha oo nabigu sala allahu alay wasalam uu baray xasan ibn cali ibn abi daalib waay wuxuu leeyahay qofku allaahuma allow ihdinii ihanuuni fii man hadayta dadkaad hanuuniday la jirkooda fii man ay fii jumlati man hadayta ilaahu dadkaad hanuuniday ilaahu dadkaas igu dar allahuma allow ihdinii iyo hanuuni fii man hadayta ay fii jumlati man hadaytahum dadka aad hanuuniday ilaahu dadkaas igu dar hanuunka waa maxay hanuunku waa labo hidaayatu dalaalati walbayaan hidaayatu tawfiiq labadaba ilaahayd weydiisan midda koobaad waa in xaqa iyo baadilku kuu kala caddaadaan maxaa yal haddaan xaq iyo baadilku kuu kala caddaan waxaa dhacda inaad baadilkii aad ku dadaasho caawo dhan ku soo jeedo adoo isla ilaahayood u dhowaane aad marka dambe ku dagaalanto marka dambena lagugu dilo adoo baadilkii ku sugan oo isla xaqa ku mitir waxa weeyaan ilaahay weynaa weydiiso inuu ku hanuuniyo xaqa iyo baadilka kuu kala caddeeyo taas waa hidaayada koobaad hidaayada labaad waa hidaayatu tawfiiq oo waa maxay xaqa ilaahay inuu ku waafajiyo oo markay xaqa iyo baadilka ku kala caddaadaan ilaahay ku waafajiyo inaad xaqa ku dhaqanto baadilkan aad ka fogaato maxaa yaele dad badan anta xaq iyo baadilku u kala caddaadeen ayaa haddana hawadooda raacay oo diintii ku safri waaye khaalasatan xaaladan adag oo diintu ka torbaanka tahay oo diintii lagu dhegan yahay oo cadowgeedii batay marka alle hidaayo inuu xaqa kuu kala caddeeyo iyo baadilka weydiiso inuu ku waafajiyo ku dhaqankeedana weydiiso allahuma allah ihdinii iyo hanuuni fii man hadayta maca man hadayta amase fii jumlati man hadayta dadka aad hanuuniday ilaahu igu dar wa caafinii allahu icaafi fii man caafayta dadka aad caafiday ood balaayooyinka adduun iyo balaayooyinka aakhiraba ka ilaaliday ilahu kuwaas igu dar dadka aad caafiday oo cudurada dhibaatooyinka adduunyada iyo waxa weyn akhlaaqda xunxun bidacda aad ka caafiday ilahu kuwaas igu dar watawalani ilaahow itawalli fii man tawallayta maca man tawallayta dadka aad tawalliday ood arrimahooda sida goonida ah adugu aad u ilaalido ilaahow kuwaas igu dar wabaarik lii allow ii barakee fii ma acdayta ilaah waxa aad isiiday ee cilmiga ah ee cizada ah ee maalka ah ilaahow kulligood ii barakee ilaahu ii barakee waxaad isiiday waaqinii allow iga ilaali iga xifdi shara maa shay shartiisa qadayta aad xukmiday ilaahu waxa aad xukmiday waxa weeyaan shartooda ilahu iga ilaali ilaahay hadduu wax qadaro waxaasu nicmo hadday yihiin nicmadaas inaad ka shukridaa la rabaa waxaa dhacda dadaan nicmo ilaahay usoo xugmin markaasay nicmadii ku fidnoobayeen oy ku kibrayeen waa shar soo maaha marka biictibaari ficli lcabdiyi shar ka ta ilaahay ficilkiisa xaggeeda marka loo fiiriyo shar maaha biictibaari ficli rabbi marka la fiiriyo shar maaha ilaa nicmuuma siiye soo maaha laakiin biictibaari ficli lcabdiyay shar ka noqotay soo ma jeedid nicma alla siiyey markaasuu nicmadii ku kibri amase fiiri ilaahay wayna ibtilaa waa ku imtixaani dhibuu ku soo qadari ilahay inuu ku imtixaanu rabaa oo hadduu sabrana ilahay ku dalac siiyo fiiri ilahay xikmu kaleeya biictibaari ficlillahi marka la fiiriyo ma ahan shar laakiin qofkii argagixin qadarkii ilahayu ka hor imaan dhinacaasay shar ka noqon haddii marka adiga dhib lagugu soo qadaro maxaad rabtaa cuduraa lagugu qadaray faqiyaa lagugu qadaray xanuunaa lagugu qadaray gablanaa lagugu qadaray saabir inaad noqoto ood ilaahay ajal uga hesho haddii nicmo lagugu soo qadarayna ilahay inaad uga shukrido ood ilaahay waxa wey inta shukrigaas ajal uga hesho saasaa la rabaa marka waxaad tidhahdaa ilaahay tuugo allow waxaad tidhaahdaa waqini allow iga ilaali iga xifdi shara maa shay shartiisa qadayta aad xukmiday fa inaka adiga taqdi waad xukmidaa oo adaa wax qadara walaa yuqdaa caleyka dushaada wax laguma xukmiyo cid wax ku xukmidaa ma jirto inahu shaniye laa yadilu ma duloobo man waalayta axadka aad adugu ilaalido axadka aad u gargaarto waala muwaalaadka waa nusrada iyo jacaylka axadka aad u nusraydaa ilaahayow ma duloobo inahu arrintu waxay tahay laa yadilu ma duloobo man waalayta axadka aad u gargaarto oo nabiyaalkasoo kuwa la dilay nabiyaalkasoo dadku alla u gargaaray ka mid maaha oo ilaaliyo nabiyaalaa la dilay kow lagaga siiyey dad nabiyaal raacsanayaa la dilay nabiyaalaa la dhibay nabiyaala dab lagu riday dad nabiyaal raacsanaa aa la cadaabaa oo cadcad loo googooya dadaa iyagoo nool maqaarka laga baxsha oo kuwaas hadda m maysan duloobin ma duloobin ma duloobin sababtoo ah wuxuu yidhi xaafis ibn xajar arrintaas ka jawaabay wuxuu yidhi arrintaas dadka nabiyaalka iyo dadka raacsan dhibaatada oo diintooda darteed loogu lagu gaarsiinaya iyaguna saabiriinta ay ku yihiin waaba darajadii alla ku dalacsiinaa soo maaha ya waxba weyn waa gaayatu rifca uu yihi waaba dere dalacsiinta ilaahay nafteedii meesha ugu dambayday ma garatay waaba dalacsiin alla ku dalacsiinayo dulli waxaa ah dhibaato aadan ajarna ka helin dulli taasaa maal kasta ood leedahay dulli waxaa ah ilaahay weynaa inaad khilaafto laakiin nabiyaalkan iyo dadka raacsan haddii la dilo haddii la googooyo dhibaato kasta oo adduunka ku soo gaartay berri qiyaame nabiga wuxuu sheegay sala allahu alay slm qofka ahlu jannada hal mara jannada saas loo gelin waa laga soo bixin markaasaa laleey wax dhiba ma kusoo marta markaasuu leey maya marka wax ilbiriqsigaas lagu halmaamaya dhib weyn ma ee dhib maxaa ah dulli iyo cadaab iyo carun ahlu naar inaad iska cabto kuna da-into waa sida ahlu naarke taas ah marka dulli kuma dhicin qofkii diintan loo dhibo haddii lagu googooyo cadba mar lagu gooyo dulli ma dullaysnin keliya waxaa muhim waxaad haysataa diin ma yihin sax mise ma aha adoo bidca haysta haddii lagu gogooyo ka waran lagu dhibo oo tiraahdo nabiyaalka waala waa la dhibi jira waana ku sabra ka hor waxa lagu dhibaana waa bidceeda waxa weya laba dulli adduunkan alla waa ku ihaanay aakhirana cadaabad ku sugay sow ma ah marka waxaa muhiimkaa waxay tahay dariiqii ma haydaa horta dariiqii haddaad haydo haddii lagu dilo haddaad u gaajooto haddii lagu goodoomiyo haddii si kastoo dhibaato kuusoo gaarto waxba kaama biin ya laakiin dariiqii adoon hayn oo dariiq shaydaan ku socda haddaad tiraahdo nabiyaalkaba waa la dhibi jira ka war balaayaa kugu dhacday adduunkana dulli aakhirana waxa weya ajar ka helimaydeen waa dulli taas waa inaad ogaataa taasaa qofka muhiimkaa qofka muuminka inuu ka murgo la rabaa taasaa muhiima qofka muuminka taasaa la raba inuu ka murgo inuu arrintaas ku dhicin walaa yacizu ilaahu cise ma yeesho man caadayta qofkaad la colaytanto qof ilaahay la colaytamo la dagaalamay cise ma yeelana cise yeelama tabaarakta allow kayrkaagaa batay rabbanaa rabbigeeniyo wa tacalayta waad saraydaa xadiidkaas xasan ibni cali bn abi daalib ayaa nabiga ka wariyey radia allahu tacaala canh wuxuu kaloo qofku ku ducaysan qunuudka allaahuma allow inii aniga acuudu bik acuudu waxaan magangelaa biridaaka raalli ahaanshahaaga min sakhadika cadhadaadaan ka magangelaa wa bimucaafaatika ilaahu caafimaadkaaga nabad aan magangelaa min cuquubatika ciqaabtaadan ka magangelaa wa acuudu bika ilaahu adaan ku magan galaa minka adaan kaa magan galaa ha nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illahi soo maaha laa uxsii ma koobi karo hanaa'an ammaan calayka korkaaga la ammaano anta adiga kamaa sidiiyaa tahay afnayta aad u ammaantay calaa nafsika nafsadaada xadiidkaasna waxa weli cali bn abi daalib marka ducadaasna uu ku ducaysan cumar ibn khadaabna tanuu ku ducaysan tan xadiis marfuuca maaha cali bn abi cumar ibn khadaab qowlkiisa weeye waa kana cumarna wuxuu dhi yidhi allaahuma allow iyaaka keliga aan nacbudu ku caabudaynaa walaka keliga aan nusalli ku tukanaynaa wa nasjudu keliga aan kuu sujuudaynaa wa ilayka keliga xaggaaga ayaa nascaa usoo degdegaynaa wa naxfidu oon usoo ordayna waa isku macno naxfidu macnaheedu waa waa maxay nusaaric waa usoo degdegaynaa wey naxfidu wa ilayka xaggaaga ayaa nascaa usoo ordaynaa oo wa naxfidu usoo degdegaynaa narjuu raxmataka allahu naxariistaadaan rajaynaynaa ilaahu naxariistaadaan rajaynaynaa wa nakshaa cadaabaka ilahu cadaabkaagana waa ka baqaynaa ina cadaabaka cadaabkaagu mulxiqun wuxuu haleelayaa bilkaafiriina gaalada mulxiqun oo xaadu hoos dhigan tahay aa badan waxaa kaleeto loo dabdiyey mulxaqun oo xaadu kor dhigan tahay labadaba waa jira mulxaqun haddii laydhaha waxa weyn ina cadaabaka cadaabkaaga mulxaqun waxaa la haleeshiiyey bilkaafiriina gaalada haddii la hoos dhigana mulxiqun la yidhahdana allahu akbar allahu ina cadaabaka cadaabkaaga mulxiqun waxaa la haleeshiyey bilkaafiriina gaalada saas wey waaya allaahuma allow in allaahuma allow inaa anagu nastaciinuka waxaan kaa waa kaa kaalmo dalbaynaa wa nastakfiruka dembi dhaafaan ku weydiisanaynaa wa nuhni calayka alla waxaan kugu ammaanaynaa alkhayra khayr wa nuhnii calayka waxaan kugu ammaanaynaa alkhayra khayr walaa nakfuruka ilaahow kugu kufri mayno wa nu'minu bika alla waa ku rumaynaynaa wa nuhni calayka ilaahayo waa ku ammaanaynaa walaa nakfuruka allow kugu kufri mayno wa nu'minu bika adaan ku rumaynaynaa wa nakhdacu laka adaan isku kaa dulaynaynaa wa nakhdacu laka ilah adaan isku kaa dulaynaynaa wa nakhlacu waa ka tegaynaa man yakfuruka dadka kugu kufrinaya wa nakhlacu wa natruku wey laa xawla walaa quwata illa billah allahu akbar allahu akbar wa nakhlacu waan ka tegaynaa man yakfuruka qofka kugu kufrina aharka cumar ibnu khadaab ayaa hadalkiisa weeye addikru dikrigu qofku alla kuxusi lahaa caqiba salaami markuu ka salaamo naqsado min alwitri witrka witirka salaada taraawiix ha ahaato ama salaatuleylkale ha ahaato markuu ka salaamo naqsado witirka dikrigii uu ilaahay kuxusi lahaa allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahuma sali calaa muxamedi wala ali wasab wsl salaat alqaa'imaati muxameda wasilat walfadila wabcathu maqaam maxameda aladi wacd addikru xuski ilaahay lagu xusi lahaa caqiba salaami salaamta ka gadaal min alwitr witrka laga salaamo naqsado wuxuu leeyahay qofku markuu witrka ka salaamo naqsado subxaana almelik allaha boqorkaa nastihidiisaa nastihi boqorka alquduusi dahirnaanta badan halaaa maraad saddex maruu dhehi saddex mar ayuu leeyahy subxaana almaliki alquduus subxaana almaliki alquduus subxaana almaliki alquduus rabbi almalaa'ikati waruux laakiin la jahri ma marka ugu dambayda kaliyuu la jahri ha labada goor hore subxaana maliki alquduus subxaana maliki alquduus uu leeyahy wahaalihatu marka saddexaad yajharu karu u qaadin bihaa alfaadan wayamuddu waa la taagin bihaa alfaada sawta codkiisuu la taagin yaquulu wuxuu leeyahay rabbi almalaa'ikati waruux rabbi lmalaa'ikati malaa'igta khaaliqeeda kaas ayaa nuqsaan ka hufan iyo waruux malaku jibriil allihii abuuray xadiidkaasna waxa weya cabdiraxmaan ibnu abza ayaa wariyey radia allahu canhu ducaaulhami murugada waxa weeyaan ducadeedii iyo walxusni tiiraanyada ducadeedii halkan waxaan ka gelaynaa murugada iyo tiiraanyada iyo welwelka ducadii looga ducaysa lahaa maxay tahay hami iyo xusni farqiga udhexeeya maxay tahay ko ta labaad waxaa noo soo socota ducaaul karbi kurbo saddexdaas lafdi maxaa farqiga u kala dhexeeya seese loo shaqlaa horta ducaaul hami walxusni iyo walxasani labada waa ku banaanya walxasani bifatxatayni iyo walxusni bidami fa sukuni saasaa loo dabdiyaa waxa weeyaan waxay la mid tahay rushdi iyo rashad hanuun rushdi iyo rashad rashad waa fatxataani soo ma waxa weyan xazani inaad tirahdo iyo inaad tirahdo xusni marka waxay kale yihiin kurbada waa soo socotaahe kurbada waxaa la yidhaahdaa xusnun maca shidda ko waxaa soo haray hami muxuu yahay sida uu yidhi abu salaymaan alkhadaabi kitaabkiisa fii shani ducaa wuxuu yidhi alhamu limaa yastaqbilu hami waxaa la yidhahdaa murugada waxa soo socda aad ka murugsanta waxa soo socda ood ka murugsantaa la yidhaha hami alhamu limaa yastaqbilu uu yidhi maxaa soo haray xusniga tiiranyadu waa maxay walxusnu lima madaa uu yidhi xusni waxa la yidhaha wixii tegey ood ka walwalsan tahay saasay kala tahay waa inaad la socotaa kadib ducaduu ku ducaysa lahaa qofka muruga hadday ku timaado waa midaan soo socota midaan soo socota wey waxaad leedahay allaahuma allo inii aniga cabduka addoonkaagiyaanahay ilaahayow addoonkaagiyaanahay ibnu cabdika addoonkaaga caruurkiisiyaanahay addoonkaaga aabbaha ila addoonki addoon ilaahay soo ma ahayn soo addoon ilaahay ma ahayn ilaahu addoonkaaga carruurkiisiyaanahay ibnu amatika addoontaadii carruurkeediiyaana saasa la hooyadana waa addoon ilaahay naasiyatii foodaydu biyadika allow gacantaaday ku jirtaa adaa ku tasarufa sidaad doonta i yeeli kara maadin waa ku soconayaa xukmuka xukunkaagu fiiya aniga waa igu socona wax allo waxaad igu xukmido dulli haddaad igu xukmido cize haddaad igu xukmido qaninimo haddaad igu xukmido faqri haddaad igu xukmido cudur haddaad igu xukmido caafimaad haddaad igu xukmido ilaahayow waxaad igu xukmido waa igu socona sidaas aad igu xukmiday ayuu u soconaa maadin waa soconaya xukmuka xukunkaagu fiya aniga waa igu soconaa cadlun cadaalad weeye xukmuka xukunkaagu fiya aniga aad igu xukmido xukunka aad igu xukmidaana waa cadaaladoo midaad igu dulmiday ma aha as'aluka ilaahu waxaan kugu weydiisanaa bikulli ismin magac dhammaantiis magacaasoo huwa magacuba laka adiga kuu sugnaaday magacaasoo magac kasta ood leedahay ilahu kugu tuuga wey fiidi magacyaalkiisi o dhan aad ku tuugi ilaa ilaahaa ku amray inaad magacyaalkiisa ku tuugto alle walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu bihaa war ilaahay magacyaal wanaag badan uu leeyahay ilaahay magacyaalkiisa ku barya oo ugu tawasula marka waxaad leedahay as'aluka ilaahu waxaan kugu weydiisanaa bikulli ismin magac dhammaantiis magacaasoo huwa magacuba laka adiga kuu sugnaaday magacaasoo samayta aad ku magacowday bihi magaca nafsaka nafsadaada ow anzaltahu wa anzaltahu owdan waa bimacnaa wow waxaa carabiga ku jirta ow bimacnaa wow ah iyo wow bimacnaa ow ah marka owdaanu macnaheedu waa wow oo macnaheeda waxa weeye magac kastood samayta ku magacooda bihi magaca nafsaka nafsadaada ow anzaltahu wa anzaltahu oo aad ku soo dejiday magacaas fii kitaabika kitaabkaaga magacaad inta isku magacowday kitaabkaaga kusoo dejiday haddaadan sidaas dhihin oo owda tanwiic aad ka dhigto waxaa ka imaanaa macno faasid ah oo waa maxay macnahaasu waxaa imaanaya inaad tidhahdo fiiri magac kastood isku magacowday ko amase adugu iskuma magacaabine cid kalaa kugu magacowdaoo kitaabkaaga ku soo dejitay oo waxaa meesha ka imaanaya in ilaahay magac cid kale u bixday uu leeyahay ousan isaga isku magacaabin kaasuna waa baatil waa macno faasid ah saas darteeda culummadu markay qaybinayaan waxay yidhahdaan xadiidkanu saddex qayboodu asmaada u qaybi ee afar uma qaybin saddex u qaybi fiiri qayb ilahay isku magacaabay kitaabkiisa kusoo dejiyey ko qayb ilaahay isku magacaabay oo usan kitaabka kusoo dejin laakiin addoommadiisa gobol ka mida baray qayb ilaahay isku magacaabay laakiin uusan kitaabna kusoo dejin addoommadiisa qof ka midana baray saddexdaas qaybood alla ka dhig owdu inaysan macnaheedu ahayn tanwiicna culimmada baraarujaday waxaa ka mid ah ibnulqayim aljawsiya raximah llahu tacaala kitaabkiisa la yidhaahdo shifaa lcaliil shifaa lcaliil waxa weeya safxada laba boqol toddobaatan iyo afar daarulfikri bayruut dabcada ah daarulfikri bayruut dabcada ah shifaa lcaliil ayuu macnahaas aad u qiimaha badan uu ku sheegay oo ah inaadan owdaas ku qaldamin oo tanwiic aadan ka dhigin tanwiic inaadan ka dhigin oodan dhihin magacaad isku magacowday iyo midaadan isku magacaabin oo kitaabkaagaad kusoo dejiday oo macnaheeda maxaa ka imaana macnaa faasidka waa maxay in asmaada ilahay laga dhigo qayb ilahay isagu isku magacaabay iyo qaybuusan isku magacaabin oo cid kale ku magacowday waana baatil ilaahay magac ma lah uusan isku magacaabin ilaahay magacyaalkiisa isaga isku magacaabay macnahaas marka waa inaad ogaataa o marka waxaad leedahay as'aluka ilaahayow waxaan kugu weydiisanaa bikulli ismin magac dhammaantiis magacaasoo huwa magacuba laka adiga kuu sugnaaday magacaasoo samayta aad ku magacowday bihi magaca nafsaka nafsadaada aad ku magacowday ow amase anzaltaw magaca aad soo dejiday fii kitaabik awdan waanzaltahu aad soo dejida leeda waanzaltahu oo aad ku soo dejiday magacaas fii kitaabika kitaabkaaga manaa tambiih kale kitaabaka kitaabkaas waa kee jinsulkitaaba loola jeedaa ma ahan kitaabka qur-aanka kaliya jinsulkitaaba loola jeedaa tawraad injiil zabuur qur-aanka suxuf ibraahim iyo keyrkood wixii alla kitaab soo dejiyey kitaabika kitaabka waxa weyn waa caam jinsulkitaaba loola jeedaa alla loo tiriye waa mufrad mudaafun ilaa macrifa saas waa inaad ogaato macnahaasna way baraarujeen ahlulxadiidka ow callamta marka fiirikaas waa qism qayb ilaah inta isku magacaabay uu ku soo dejiyo kutubtiisa waa koob qayb labaad marka ow callamtahu owdan waa tanwiic marka tan ow amase callamtahu aad bartay magaca axadan qof oo min khalqiga makhluuqaaga ka mid a axad makhluuqaaga ka mid a ama malaa'ig ha ahaado ama nabiyal ha ahaado cid ilaahay makhluuqiisa ka mid o ilaahay wax u soo waxyooday taasuna waa qayb ismaada ilaahay ka mid a ow amase istaaharta aad la gooni noqotay bihi magaca fii cilmi lqaybi cilmulqeybka aad kula gooni noqotay cindaka agtaad xaal u haday iyo qismi ilaahay isku magacaabay oo uusan kutubtuu soo dejiyena ku soo dejin axad khalqiga ka midana uusan barin oo ilaahay la gooniya saddexdaasa marka asmaada ilahay u qaybi sidaasay aimadu ay mar kasta ku celceliyaan waxa weyn ahlulxadiidka saddexdaasa alla u qaybiya asmaada halkaas marka markaan joogno macno muhiim ah ayaa halkaas ka soo baxay oo waa maxay asmaada ilaahay sagaashan iyo saddex kuma koobna masaladaas ogaada sida alimaam abu sulaymaan alkhadaabi kitaabkiisa shanu ducaa waxa weeyaan uu uga hadlay waxa weeyaan safxada labaatan iyo shan safxada labaatan iyo shan ayuu uga hadlay dabcadana waa daaru hiqaafati alcarabiya marka macnahaas marka halkaas culimo badana daliishatay ibnu kasiir tafsiirka sidaasuu ku caddeeyaa laakiin macnaha halkan kitaabaan hadda tusaalahaan usoo qaadayna marka xadiidkan wuxuu tusayaa asmaada ilaahay inaysan sagaashan iyo sagaal ku koobnayn sababto afiiri muxuu nabigu u qaybiyey qayb kutubta alla ku soo dejiyey iyo qayb waxa weeyaan ilaahay makhluuqiisa gobol ka mida baray iyo qayb ilaahay la gooniya qaybta sagaashan iyo sagaalka isimo xadiidka bukhaari iyo muslim ay sheegayaan oo uu leeyahay ina lilaahi tiscatan wa tisciina isman waaxidan mi-atan ilaa waaxidana sagaashan iyo sagaalkaas waa kuwa la yaqaan oo qur-aanka ku jira iyo axaadiista soo maadan garan xadiidkanuna wuxuu sheegay asmaada ilaahay inay ka mid tahay qayb ilahay la gooniya qaybtaas qof xifdi karaa ma jiro saas darteeda waxa weyan xadiidkan wuxuu tusin in asmaada ilaahay aysan sagaashan iyo sagaalka ku koobnayn xadiidkan dhahaya xadiidkan dhahaya oo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ina lilaahi tiscatan wa tisciina isman mi-atan ilaa waaxida ilaahay wuxuu leeyahay sagaashan iyo sagaal magac boqoluu leeyahay marka mid laga reebo man axsaahaa dakhala aljanna qofkii xifdiyaa jannada alluu galaa qofkii koobaa jannada alluu galaa xadiidka sidaas dhahaya wuxuu yidhi abu sulaymaan alkhadaabi waana sida ahluxadiidka kalena ay yidhaahdaane wuxuu tusayaa waxa weeyaan oo macnihiisu uu yahay sida soo socota macnihiisu ma ahan asmaada ilaahiya intaan ku kooban laakiin macnihiisu wuxuu waay ka wuu ka dhigan yahay oo macnihiisu la mid yahay in la yidhaahdo ina cinda fulaanin hebel agtiisa waxaa yaalla waxa weya alfa dinaarin acaddaha litasaduq hebel wuxuu hayaa waxa weeyaan kun dinaar oo uu u diyaariyey inuu sadaqaysto fiiri taasoo kale la macno tahayo xadiidkaas macnihiisu waa sidaasoo kale waxay ka dhigan tahay in la yidhaahdo kaleeto ina licamrin mi-ata thawbin man zaarahu khalacahaa calayh hebel camar wuxuu haystaa boqol maro qofkii soo booqda uu u siibin oo waa siin macnaheeda ma waxaa laga fahmayaa camar dharka uu hayoo dhan waa boqolka laga fahmi ma waxaa laga fahmaa boqolkaa sadaqo u diyaariye waxay lamid tahay iyadoo la yidhaahdo waxay lamid tahay iyadoo la yidhaahdo waxa weeyaan hebel wuxuu hayaa amase camar boqol maro oo qofkas dadka soo booqda uu u diyaariyey macnaheeda marka ma ahan waxa weeyaan inuusan dhar kale haysan dhar kale inusan waxay lamid tahay iyadoo la yidhaahdo ina lizaydin alfa dirhamin hebel wuxaa zayd wuxuu hayaa kun dirham acaddahaa lisadaqa oo uu sadaqa u diyaariyey haddii saas la yidhah ma waxaa laga fahmaa maalkiisoo dhan waxa weeye waa kun din dirham saasa laga fahmaa laga fahmi maayo waxaa laga fahmaa kunkan sadaquu u diyaariyey laakiin maal kaluusan sadaqa u diyaarino inuu leeyahay waa dhici karta saas darteeda marka uu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam ina lilaahi tiscatan wa tisciina isman man axsaahaa dakhala aljanna macnaheeda maaha asmaada alle intaanay ku koobantaha laakiin macnaheeda waxa weeye sagaashan iyo sagaalkan qofka xifdiya ilaahay abaalmarintaas u diyaariya sagaashan iyo sagaalkan taasaa loo gooniya marka waa sidaas macnuhu waxa weyan a'imaduna sidaas ayay u wada caddeeyaan waana macno muhiim muhiim jiddana oo dad badan inaysan moodin waxa weeyaan aysan ku qaldamina la rabaa asmaada ilahay inay sagaashan iyo sagaalka keliya ku kooban tahay hy kitaabkaas muhiimna waa yahay shanu ducaa oo sagaashan iyo sagaalka wuu sharaxa mid walba macnihiisa oo a'imada sharaxday ayuu ka mid yahay khaasatan sagaalka iyo sagaalka oo sardiska xadiiska ugu soo arooray kastoo xadiiska sanadkiisa uu daciif yahay laakiin asmaada agarkoodu waxa weeyaan qur-aankaay ku jiraan in badan oo kamida in badan oo kamida xadiidka qaar kamidu yaysama sugnaani marka xadiidkaasaan macnihiisa ku jirnayo waxaad leedahay ow istatarta bihi fii cilmi lgaybi cindaka an tajcala alqur'aana ilaahu inaad qur-aanka ka dhigtaan ku weydiisanaa rabiica qalbi waa kana fiiri asmaadiisii markaad kusoo tawasushay wixii aad weydiisayda waa kana ilaahay waxaan ku weydiisaad leedahay an tajcala alqur'aana qur-aanka inaad ka dhigto rabiica qalbii qalbigayga farxaddiisa rabiic ma taqaanaa rabiic waa guga guga la yihahdaa saddex lisoo maaha waa rabiic oo guga ah sayf oo xagaaga ah iyo waxa weeyaan dayrtii iyo waxa weeyaan diraacdi sow ma aha afartaas sow ma aha marka waxa weeye waa waxa weeye rabiica waa guga guga marka waa waktiga roobka badan waktiga roobka badan wey dadku marka way ku farxaan soo ma ahan ilaahu marka rabiica hadda waxaa loola jeeda waxa weya ilaahu qur-aanka qalbigayga waxaad ka dhigtaa mid uu ku farxo oo qalbigayga farxaddiisa ilaahu qur-aanka ka dhig saas weye sida oo waxa weeyaan loogu farxo guga saas oo kale qalbigayga ilaahu uga dhig qur-aanka midu ku farxo an tajcala alqur'aana qur-aanka inaad ka dhigtaan ilaahu ku weydiisanaa rabiica qalbii qalbigayga farxaddiisa wa nuura satri xabadkayga nuurkiisa inaad ka dhigtaan ku weydiisanaa wa jalaa xusnii tiiraanyadayda faydideed ilahu ka dhigtaan ku weydiisana ilah qur-aanka waxaad ka dhigtaa mid tiiraanyadayda iyo walwalkaygu uu ku faydmo ood iiga faydo wa dahaaba hami murugadayda miday ku tagto ilahu ka dhig tegitaankii murugadeyda wa dahaaba hami murugadayda tegitaankeeda xadiidkaas cabdullaahi bni mascuudin ayaa wariyay radia allahu canhu u kaleeto qofka hadduu murgo uu akrin ducadan ducadan ayuu akrisan wuxuu leeya allaahuma allow inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaa min alhami murugada waalxasani tiiraanyada waalcajsi kariwaaga iyo walkasali wehsida maxay kale yihiin cajsi iyo kasal maxay kale yihiin shaqa iskuma la soomaalidu waxa weya waa isku qaldaan laakiin carabiga iskuma qaldana oo cajsi iyo kasal ma kala yaqaanin soomaalidu cabdira'uuf almunaawi faydulqadiirka wuxuu ku yidhi waalcajsu waalkasalu qariibaani xogoo isku dhow yihin laakiin shaqa iskumale si way la kala duwayna haddana fiiri marka wuxuu yidhi fa in takhallafa alcabdu can asbaabi alkhayraat can asbaabi alkhayr fa in takhallafa alcabdu addoonku hadduu ka daaho ka gadaal maro can asbaabi alkhayr khayrka sababihiisii oo uu khayrkii samay waayo in kaana licadami qudratihi sababta uu khayrka u samay waayo hadday tahay inuusan awoodin fiiri waa la kala qaada in kaana licadami qudratihi falcajsu wuusanba awoodin khayrkan fiiri waxa weeyaan kaasoo kale maxaa la yidhahdaa cajsi qofkii waa jiran yahay saas u soomi waay fiiri qofkii waxa weeyaan salaadii waa u istaagi waayey oo waa maxay oo waa tuka waayey waaba miirla iyo xanuun waa la miir beelay inta xanuunsad uu suuxayba markaasoo kale maxaa la yidhahdaa khayrkii ma samayna mogta maxaa ku dhacay cajsi wuxuu yidhi o licadami iraadatihi iraada jaazima uu la-ay qofkii waa caafimaad qaba halkaanu jooga salaadiina tukama war ma ma tukati marki la le la ana hanuuniy uu leeyay fiiri maxaa haysta waa kana ilaahay weynaa caqliyu siiye caafimaadu siiye waa loo sheegay inay xaq tahay ilaahi ana hanuuniy uu leeyay soomi ma waa caafimaadka halkaanu iska cuna maxaa ku dhacay wa falkasal weyu o licadami iraadatihi falkasal haddii qofkii asbaabtii wuu haystaa xibnihii waa u caafimaad qabaan laakiin iraado jaazima niyo adag oo uu ku sameeyuu la-iya taasoo kale kasala la wehsiya la yihahda marka waa sidaas marka cajsiga iyo iyo kasalku waa kala duwan yihi marka ilaahay ka magan gala marka labadaba walcajzi ilaahayow cajzi inaan kayrka kari waayo aan kaa magan galay walkasali wehsidana ilah adaan kaa magan galay walbukli bakiltinimada adaan kaa magan galay khayrkii meeshii ay ahayd in lagu bixiyo inaan ku bixi diido ilah adaan kaa magan galay ilah adaan kaa magan galay waljubni fulaynimadana ilah adaan kaa magan galay wa dalaci dayni daynka culayskiisana ilahu adaan kaa mangalay daynku waa culusya waa dhib badan yahi wa dalaci dayni ay hiqali dayni ilaahu daynka culayskiisa adaan kaa mangalay wa qalabati rijaali ragga inay iga adkaadaan oo rag qasbaan oo baadil igu qasbaanna o duleeyaanna ilahu adaan kaa mangalay ila way dhib badanta iyada laftirkeedu anas ibn maaliga xadiiskaasna wariye xadiidka hore saxaabigu wariyey miyaanan sheegin xadiidka hore cabdullaahi ibni mascuudin ayaa wariyey xadiidkaana anas ibn maalig ayaa wariyey ducaau lkarbi waxa weeyaan murugada waxa weeyaan ducada looga ducaysto waa anagii soo sheegnay kurbada kurba maxaa la yidhaha waa soo sheegnay waxaa la yidhahdaa xusni maca shidda alkarbu waxaa la yidhahdaa xusnun maca shidda waa tiir waa tiiraanyo oo ay la socoto waxa weeyaan dhibaato iyo culays ay la socoto ducaau lkarbi wuxuu ku ducaysan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah un mooye allah kaliyaha cibaadada xaq u leh in allah inta kaloo la caabuda gardaraa lagu caabudi allah alcadiimu weynan ka badan allah alxaliimu dulqaad ka badan oo aan cuquubada kusoo dedejin addoomadiisa xataa caasiya laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane allahaasoo rabulcarshi carshiga abuuray allaha alcadiimu weyn rabbigaad ka sifayn rabbiga alcadiimu weyn laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane allaha allahaasoo rabu samaawaat ciraryaalka abuuray wa rabulardi dhulkana abuuray wa rabulcarshi carshigana abuuray rabbiga alkariimu wanaaga badan oo deeqa badan alkariimu waa godin markaas waxaad ka sifaynay rabuda hore cabdullaahi bni cabaas ayaa wariyey weliba riwaayadda muslim waxay sheegaydaa nabiga sala allahu calay wasalam markii muruga ku timaado ama arrin muhiima ay ku soo dirido inuu adkaarta akrisa jiray inuu akrisa jiray marka arrintaas waa muhiim jiddan weeye tan inuu akrisa jiray wuxuu kaloo nabiga sala allahu calay wasalam sunnadiisa ka mid a haddii la murgo waxa weya ducadan in la akriyo wuxuu leeyahay qofku allaahuma allo raxmataka naxariistaada ayaan arjuu rajaynaa falaa takilnii allow ha ii dala saaran ilaa nafsii nafsadayda darfata caynin ilbiriksi ilbiriqsi xataa ilaahu isdabahay dhihi ilbiriqsi iskuma filni wa aslix lii ilaahu ii hagaaji sha'nii arrintayda kullahu dhammaantiis laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga un maahane abubakra nufayc ibnulxaaris athaqafi ayaa weriyey abubakra taanku yidhi abubakar kuma dhihin waxaa ka mid ah qofku markuu murugoodo oo culays ku yimaado waxa weeyaan tiiraanyo iyo dhibaato ay ku timaado ducada lagu ducaysto midaana ka mid a waa inuu yidhaahdo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro dikriga mu'miniinta waa wada tawxiid soo uma jeedaan tawxiid weeye iyo ilaahay oo la kala yeelo dikrig dikriga qubuuriyiinta iyo ahlulbidacana waa shirki iyo quraafo shirki weeye u fiirsada marka waa inaad ogaataa diinullaahi waa tawxiid fiiriya wuxuu leeyahay markay dhibaato ku timaado laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane subxaanaka ilaahow nastihidaadaan ku nastahaa inii aniga kuntu waxaan ka mid ahay min adaalimiina kuwa gardana ee naftooda dulmiyo dhibaatada u shaqeeya naftooda xadiidka sacd ibn abi waqaas ayaa wariyay radia allahu canhu xadiidka weliba tamaamkiisa cajiib ayaa ku jirtay oo waxa weeyaan xadiiska tamaamkiisa dhamaystirkiisa waxaa la socotay nabiga wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam da dacwatu dhinuun tan waa baryadii nabi yuunus ku ducaystay baryadii nabi yuunus ku ducaystay wey nabiyullaahi yuunus markii uu waxa weeyaan libirigu laqay malayga weyn markuu laqay malay weynaa laqay oo caloosha geeyey marka asagoo caloosha ku jira oo caloosha malayga ku jira ayuu ducadan ku ducaystay laa ilaha illa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi lam yadcu kuma ducaysto bihaa ducadan rajulun muslimun qof muslima fii shayin waxdana uguma ducaysto qadu ila stujiiba lahu waa la aqbala ducadan duca caadiya maa qof muslim ah hadduu ku ducaysto ee asagu uusan la imaan mawaanic waxyaalo diidaya in baryada laga aqbalo hadduusan isagu la imaan ilahay waa ka aqbalaaba ducadan marka waxay leedahay waxa weeye faa'iidadaas weyn waa inaad ogaato wuxuu kaloo ku ducaysan wuxuu kaloo ku ducaysan allahu allah rabbi allahu allahu alle rabbii waa khaaliqaygii laa ushriku bihi la wadaaji maayo shay-an shayna fiir waa duco fiir waa duco waana intaas fiir maxaa yale waa tawxiid waa tawxiid waxididaas aad ilaahay waxido waxa weeyaan macnaheeda waxay tahay alla waa ku waxidaahe dhibka iga difaac dheefantana isii marka xadiidka waxaa wariday asmaa binta cumays radia allahu canha weliba xadiidkan bilowgiisa waxaa ku jirtay nabiga inuu yidhi alaa ucallimuki kalimaatin taquuliina cinda alkarbi miyaanan ku barin asmaa ey waxa weeyaan kelimaad aad tiraahdo markaad murugo iyo tiraanyo dareento markaasaa nabigu baray sala allahu alay ducaau liqaa'i alcaduwi wadi suldaani cadowga marka lala kulmo iyo ninka madaxda ah waxa weyan ducada looga ducaysto cadow gaaladii ayaad rabta inaad la kulanto amase nin madaxa oo xoogaa mada madaxtinimaa haysta madaxnimadu miday rabta ha ahaato ama hal gobol ha haysto ama daldhan ha haysto ama ha ka sii weynaado ayaad ka cabsan oo daalima ducada looga ducaysto oo ilaahay kaaga kaafina maxaad leedahay allaahuma allo innaa anagu najcaluka waxaan ku yeelaynaa fii nuxuurihim cadowgan dhuunyaalkooda ilaa adaan kaa horgeynayna w ee naga difaac allaahuma allow innaa anagu najcaluka waxaan ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuumahooda ilaa dhuuntooda ilaa adaan kaa horgeynayna saas weeye ee naga wa nacuudu bika adaan kaa magan gelaynaa min shuruurihim shararyaalkooda abuu muusa alashcari ayaa wariyay xadiidkaasna weliba bilowgiisa xadiidka waxaa ku jirtay ana nabiya sala allahu alay wasalam kaana idaa khaafa qowma nabiga wuxuu ahaa markuu qolo ka cabsado mid yihaahda allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wa nacuudu bika min shuruurihim markuu nabigu qolo ka cabsado saasuu dhihi jiray markaad qolo ka cabsato saas dheh marka abuu muusa alashcari iyo xadiiska wariyey waxaa kaleeto aad leedahay markaad ka cabsato cadow allaahuma allo ama gaalaad rabta inaad la dagaalanto waxaad leedahay allaahuma allo anta adiga cadudii midkan ku tiirsanayaata cadudii ey muctamadi midkaan cuskanayoon ku tiirsanayaata wa anta adiga nasiirii gargaarahaygaata ilaahu kan ii gargaarayaata bika bika ay bicawnika gargaarkaaga ayaan axuulu cadowga makrigiisa iskaga leexina axuulu waa maxay asrifu kayda alcaduwi wey waxay ka timid min xaala yaxuulu xiilatan soo ma jeedid bika ay bicawnika adiga kaalmagadaada ayaan axuulu cadowga makrigiisa iskaga leexina ey asrifu kayda alcaduwi wey wa axtaalo saas wey macnaheeda wa bika adigan asuulu cadowga kugu weerara wa bika ay bixawlika wa qudratika wa cawnika wa nasr wa nusratika ilaahu adiga kaalmadaada iyo gargaarkaaga aan asuulu cadowga ku weerara wa bika bicawnika kaalmadaada wa nusratika aan uqaatilu cadowga kula dagaalama asulu waa weerarki axmilu cala alcaduwi wey min asawbati laga keeno waa weerarka xadiidkaasna anas ibnu malik ayaa weriye radi allahu canhu marka adoon ducaysan ducada akrisan gaalada iska geline gaaladii wax kama qabi kartid kaligaataan alla kuu gargaarine ducadan kusii ducayso markaad gaalka aad gelaydo waxaa kaleeto qofku uu ku ducaysan cadowga markuu ka cabsadoo loo soo sheego weliba arrin uu maqlo layihaha dhibkaasaa jira gaala milibla ku tashatay saasay tiri gaalaa halkan kasoo socota gaalaa xagga kasoo duulayda marba haddaad maqasha lama arka la yeela iyo waxa weeyaan mudaharaad iyo walaq walaq walash walash walash waxaas waa dhaqan gaalaad dhaqan muslim maaha acuudu bilahi gaalaa tashaday iyo gaalaa dhib samaynayo markaad maqasho mudaharaad waa dhaqan gaalaad ee dhaqankoodii ha samayn haddaad dhaqankoodii samayd caradii alla kugu sii dhece markaasaad ilahay gargaarkiisa weyne mudaharaad dhaqan muslim maaha ee waxaa la yidhahda mar alla markaad maqasho xasbuna allah kaafiga yagu waa allah waa nicma alwakiilu axad la tala saarta alla u nicma leh saasaa la yidhahda nabiyullaahi ibraahim wuxuu yihi cabdullahi ibni cabaas qaalahaa ibraahimu xiina ulqiya fi nnaar wa qaalahu maxamedu sala allahu aleyh wasalama xiina qaala lahu naasu ina naasa qad jamcu lakum fiiri cabdullahi ibn cabas wuxu nabi ibrahim markii dabka lagu ridayo fiiri markaasuu saas ku hadla xasbuna allah uu yidhi ilaahay baa nagu filan oo cadowgan iga celi kara waa nicma waxaana barwaaqale alwakiilu axad la tala saarto oo talada loo dhiibto waa alle fiiri nabi maxamedna markii la yidhi sala allahu alay slam gaala waa isi soo aruursatay intaasuu yidhi iyo saxaabadiisi marka sidii oo kale inaad tiradaa lagaa rabaa maahane balaq balaq iyo waxa weeyaan mucaarad iyo waxaan dhihi tegay bahalka mudaharaad iyo waxa weeyaan waa cambaaraynaynaa iyo waxaas waxaas hay-adaha shaydaana ku hadla cobwa iyo waxa weeyaan inxa iyo cobwa iyo habraha shaydaan iyo waxaas ha ku hadla ee waxaas wax muslim ku hadla maaha acuudu billah xita waa cambaarayna xambaaro ka tare xasbuna allah ilah hana dullay dhaqankii gaalada dadkii o dhan isku dhiibeen waa cambaaraynaynaa iyo xita cambaarayn waxa weyan cadow iska dhic ilaahayna utug intaasaa la rabaa maahane cadow miya cambaarayn wax ka qaada wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wabaarak calaa nabiyina maxamed shantaha